بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامة أسلام كديب xoogeega yara ta-akhurka inagu dhaxay waa xagga farsamada waa ka cudur daaranaynaa insha allahu tacaala muxaadaradatan aynu caawa bilaabi doono waa muxaadaraad musalsala oo dhowra oo aan ku qadarayo ilamaa shan xabo inay gaadhaan muxaadaraadkani waxay la xidhiidhaan oo cilaaqo weyn laleeyihiin muxaadaraadkii taariikhda ahaa ee aynu masaajidkeena ka geli jirnay oo aynu kaga hadalnay mid ee xuruubtii ka dhacday ama dagaaladii ka dhacay geeska africa ama qarnul afriqi taariikhda axmed guray iyo aynu kaga sheekeyn jirnay qeybta labaadna muxaadaraadka aynu ka galnay ondolos iyo arrimaheeda muxaadaradatani kuwii bay xidhiir la leedahay toosa muxaadaraadkan waxaa la yihahda alxuruub asaliibiya dagaaladii saliibiyada waxay ka koobnaan doontaa haddii alla ka dhigo saan tilmaamay ilaa shan lix muxaadaro meelahaas inay maaragtay ka yar badatana wax iska suurtagal noqon kara waayo marxaladda aynu ka sheekeynaynaa waa dagaalo dhex maray kristanka iyo muslimiinta socdayna muddo laba boqol oo sanada laba boqol oo sano laba qarni bay socdeen labadaa qarni dagaalo isdaba joog ah oo weerar iyo difaac iyo weerar celis iyo hardan abuu ahaa saliibiyadu ama nimanka kristanka la yihahdo ay u dhamaayeen dagaalka ay soo qaadayeen jarmalka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo nimanka normandiga la yidhaahdo ama dadkan hadda aan la nool nahay scandinavianka ay kusoo duulayeen caalamul islaami maaragtay sham iyo bayt ulmaqdes iyo dhulka ay kusoo duulayeen muddo laba boqol oo sana markaa dagaaladaasi socdeen taariikhdaas marka waxay u baahan tahay dee laba boqol oo sano in la yidhahdo shan muxaadaro ama lix muxaadaro midiiba saacad soconaysa lagaga sheekeeyo waa inaynu un soo ururino intii tamarteena iyo itaalkeena waa inu isku dayayna inaynu aada u soo ururino insha allahu tacala muxaadarada koowaad oo tacaawa aynu u ballansan nahay haddii alla ka dhigay insha allahu tacaala waxay ka koobnaan doontaa lix qodob waxayna muxaadaradani tahay muqadima hordhaca bay u tahay muxaadaraadka aynu jeedin doona insha alla qodobkooda waxaynu ka hadli doonaa horta limaada almawduuc maxaynu mawduuca kan u dooranay qodobka labaad waxaynu ka hadli doonaa tacriifaat daruuriya erey bixino ama istilaaxaad iyo erey bixino inaynu marka hore iyaga fahamno aynu ku khasbannahay intaynaan mawduuca iyo muxaadaraadka aynaan gelin insha alla qodobka saddexaad caalamu lislaami qabla alxuruub asaliibiya intii aan caalamu lislaami gaalada kusoo duulin horta see xaalkiisu ahaa oo dadka aqoonta leh ama dadka taariikhda iyo ummadaha taxliiliyaan markay ummad dhibaata ku dhacdo lagama hadlo dhibaatada ummaddaa ku dhacda iyo waktigan hadda ay joogto laakiin waxaa laga hadlaa dhibaatadani hadda waxay u timid asbaab ka horreysay baa kaliftay khayrkuna waa la mid ummad haddii barwaaqo gaadho lagama hadlo maala haddii maanta aynu yurubiyaanka taxliilinayno barwaaqada hadda ay ku jiraan nisbiga ee xoogeyga adduunka ay haystaan ninka damca inuu taxliiliyaa ka hadli maayo labada kun iyo labada kun iyo afartii iyo labada kun iyo saddexdii iyo labada kun iyo lixdii iyo toddobadii sideed iyo tobanna ka hadli maayo wuxuu dib u laabanayaa qurun buu dib u laabanaya ilan bani aadamka dhibaatadiisa iyo khayrkiisuba waa taraakumaad waa wax isdul fuulfuulay hadduu shar ahaana shar yar baa bilaabmay waa isdul fuulay waa isdul fuulay ilaa markii dambe kaariso weyn iyo masiibo weyna ay dhacdo khayrkuna waa sidoo kale caalamulislaami qabla alxuruub asaliibiya dagaaladan aynu ka hadlayno waa dagaalada muslimiinta lagaga qabsaday bayt ulmaqdis iyada oo indhahoodu ay soo taagan yihiin rag jarmal iyo faransiis iyo ingiriis iyo yani maaragtay normandiis isugu jiraa intay soo duuleen bayt ulmaqdis qabsadeen talo maxaa kalifiyey waa arrin cajab badan weeye caalamulislaami marka bal waxaynu eegeynaa xaalkiisu sidaa buu ahaa qodobka afraad ee muxaadarada caawinu kaga hadli doona insha allahu tacala waxa weeye asbaab alxuruub asaliibiya maxaa kalifiyay dagaaladaas dadka taarikhda daraaseeya way isku haystaan ama khilaafaad baa ka taagan maxaa kalifiyay nimankan horta inay soo duulaan waxbaynu ku oran doonaa insha allah qodobka shanaad nataaij alxuruub asaliibiya haba soo duuleena maxaa ka dhashay maxay ka tageen oo raadi qodobka lixaad ugu dambeeya adduwal alislaamiya almucaasira lihadihi alfatra waxaynu iyana wax ka oran doonaa dawladihii muslimiinta ahaa ee muddadaa jiray muddada labadaa boqol ee sane ee dagaaladu socdeen mid la dagaalanta iyo mid hoosta kala socota saliibyada ama kristanka soo duulaya waxay doontaba ha ahaadaane yani waxa weeye maaragtay bal dawladahana iyana waynu ka hadli doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacala muxaadaradeenu horta caawa biidn illah intaasoo qodob bay ka koobnaan doontaa insha allahu tacala muxaadaraadkeenusa guud ahaan muxaadara waa tana caawa waa muqadima muxaadarada ku xigta haddii alla ka dhigo oo aynu filayn habeenka xadda aynu geli doono waxaynu kaga hadli doonaa marxalatu bidaayat alxurub asalibiya maraaxil baynu u kala qaybin doonaa labada boqol ee sano marxaladii ay bilaabantay xuruuftii salibiyadu waktiga ay bilaabmeen muxaadarada saddexaad waxaynu kaga hadli doonaa iyagana insha allahu tacala marxalat ixtilaal bayt almaqdes markii bayt almaqdes la qabsaday oo arrin culayskeeda leh marxalada muxaadarada afraad waxaynu kaga hadli doonaa marxalatu difac alislami muslimiintu markay bilaabeen markaa inay isdifaacaan muxaadarada shanaad waxaynu kaga hadli doonaa marxalat alhujuum alislami muslimiintu markay bilaabeen inay intay difaaca ka tagaan iyagu wax weeraraan kadib waxaynu ku khatimi doonaa waaqicuna almucaasir walistifaada min alxuruub asalibiya waaqiceenna kan hadda aynu joogno iyo xuruubtii salibiyada ee dhacday se uga faaidaysanayno maanta waxaa laga yaabaa inaynu arkayno gaalo isbiirsanaysa oo isbahaysanaysa oo muslimiinta kusoo duulaysa dagaaladani ma dagaalan hadda oon bilaabmayba mise waa dagaallo isdaba jooga waxaynu kaloo arkaynaa wadamada caalamulislaami qaarkooda si gaara foxka loo saaray afghanistan oo kale aynu arkaynaa oo aada isha loogu hayo sheeshaan oo kale aynu arkayna ama jejniya waddankaa la yihahdo aada loo baabiinayo waxaynu arkaynaa dadkan la yihahdo kurdido aada loo qeyb qeybiyey waxaynu arkaynaa oon dawlad loo ogolayn barbarkaynu arkayna oo aada loo rafaadiyey oo la qeyb qeybiyey inaan dawlad loo ogolayn waxaynu arkaynaa soomaalida oo iyana la qeyb qeybiye aan dawlad loo ogolayn xuruubu saliibiyadii waktiyadaa socday iyo ummadaha kan muslimiinta hadda sida gaarkaa focuska loo saaraa ma wax ka dhexeeyaa jira tolob waa mas'alo saa darteed marka muxaadaraadkeena kan waxaynu markaa kusoo khatimi doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala inaynu markaa ka faa'iidaysano taariikhdaas ay darsi inoo noqoto ilan waabata la yidhi da waxaa la yidhaha taariikhdu waa duruus soconaysa wey taarikhdu sideedaba maalmahan ina dhaafaya waa duruus soconaysa oo loo baahan yahay kolka marka in laga faaidaysto muxaadaraadkeenu haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala waxaynu isku dayaynaa inaynaan taariikhda aynu ka sheekaynabe inaynu waaqiceenana in badan markaa ka habalo taarikhda haba laga sheekeeyo waxaa saa dhacay saasay u dhaceen saasay noqotay laakin haddana waxaynu aada isugu dayaynaa inaynu waaqica aynu ku nool nahay iyo duruufta maanta muslimiintu ay ku nool yihiin guud ahaan inaynu markaa yani maaragtay iyagana aynu wax ka tinirnahno haddii alla ka dhigo insha allahu tacala limaada almawduc maxaynu u dooranay mawduuca kan xuruub saliibiya inaynu ka hadalno maxaynu u dooranay waxaynu u dooranay dhowr qodob qodob koowaad wuxuu yahay taariikhda oo horta ahamiyadeeda iskale sideeda mawduuca taariikhdaah waa mawduuc muhim aw ummad aan taariikhdeeda aqoonno uma jirta ma umma haddaanay taarikhdeeda garanayn ma jirto waxay ka dhigan tahay ummad aan taariikhdeeda aqooni qof aan asalkiisii garanayn nin meel uu ka yimi aabihii iyo awowgii iyo cid kale toon aan garanaynini buu ka dhigan yahay ummad aan taariikhdeeda aqoon saa darteed ayaa ummadaha waxyaalaha lagala dagaalamo waxaa kamid a taarikhda inay taarikhda fahmaan taarikhda daraasiyaan taarikhaha bartaan ummadaha la qabsado waxyaalaha lagu sanduleeya waxaa kamid a in la baro taarikhda isticmaalka kan isagu soo duulay inuu taarikhdiisa ku baro siduu isagu wax u raba ku baro saa darteed baa iskuulladeennii manaahijta lainoo soo dejiyey waxaa laina bari jiray ondolos laynoogama sheekayn jirin muxaadaraadkii dheera aynu ka galnay laynoogama sheekayn jirin taarikhdi qarnul afriqi iyo geeska africa waxaa lainooga sheekayn jiray kacaankii maaragtay warshadaha iyo yani maaragtay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo dagaalkii labaad ee dunida iyo waxyaalahaasa laynooga sheekeyn jiray taarikh aynu leenahay maha taarikhdaas waxaa la rabaa qofka kan taarikhdan la barayo waa ilmaha marka la tarbiyadaynayo waxaa la rabaa in yani maaragtay waa geed la beerayo oo sida aad doonaysa inuu kugu baxo baad maaragtay u tarbiyadaynaysa qofkii marka taarikhdiisiiba waa laga qarinayaa taarikh kalaa la baraya marka ko taarikhdu marka walaalayaal horta ahamiyadeeda laada qodob koowaad qodobka labaad waaqacan maanta aynu joognaynu fahmaynaa markaynu taarikhda garano taarikhda markaynu barano waaqacan maanta aynu ku nool nahay ayaynu fahmaynaa waxyaalaha aadka ii cajabiyey waxaa kamid ah ayaan baan waxaan dhegaysanayay xiwaan dood ama debate siyaasiyiinta dhanishku ay doodayeen maxadaadkooda tviyada midu hadda aadama xasuusto waxaa laga doodayay ayaamihii ciraaq la rabay in lagu duulay ahay waad la socotaan qaarkoodna waa kuway mucaaradsanaayeen in meesha ciidan loo diro qaarkoodna waa kuway raacsanaayeen doodii markay adkaatay oo logic iyo caqli lagu wada hadlay oo maxaa laga dheefayaa la is yiri qof dumar aa hadashay waxay tihi waxaan ku khasbannahay inaynu reer galbeedka difaacno galbeedka difaaciisa inaynu ka qayb qaadano oo ku khasbannahay masaladaas aada loogama doodin oo debate-ka may gelin maxaynu ugu khasbannahay maxaynu ugu khasbaya toonna lagama hadlo qofka laakiin taarikhda yaqaana wuu fahmi karaya dadkan reer galbeedka la yihahdo ee kristanka uba u badan hadda waxay leeyihiin umam ku jira safka hore had iyo goor ku jira dawlado had iyo goor safka hore kaga jira dagaalka muslimiinta lagu hayo dawladahaasi waa kuwii in xuruubu saliibiyana safka hore ku jiray waa ninka u arka inuu caalamul islaami ka adkaaday oo jebiyey dabeedna isticmaarsaday isaga laftiisii baa weli wuxuu isu haystaa inuu markaa weli ku khasban yahay inuu masaalixdiisi iyo guulihiisi oo boqolaal sano ka horgaaray markaa inuu ilaashado cidan la yaala ciddii markaa ka hor imaanaysana markaa waa inuu yani maarata iska difaaco umamka qaarkood bulshooyinka caalamul islaami qaarkoodna in markaa fiiro gaaray indho gaara loo yeesho muxaadaraadkeenaynu ku arki doona hadii alla ka dhiga insha allahu tacaala fiqiga markaan waaqicaynu markaa fahmayna yani dadka qaarkood baa waxaa laga yaabaa inay si dhow intay waxu eegaan ay yidhahdaan muslimiintu iyagaa gardaraystay oo daarihii dhaadheeray maraykanka laga dumiyey haddaan la dumin lahayn muslimiinta lagumaba soo duuley a lagumaba soo duuley dadkaasi waxaanay fahamsanayn siraaca dhabta dagaalka dhabta ee gaalada iyo islaamka dhexeeya ayaanay fahamsanayn sababta aynu u dooranay mawduuca kan walaalayaal waxaa kaloo uu yahay waa manhaj qur'aaniya oo ilaahay baa qur-aankiisa subxaanahu caza wajalla inooga sheekeeya ummadihii innaga inagu horreeyey taariikhdooda iyo say ahaayeen iyo meeshay ku dambeeyeen iyo waka inana markaa waa sunno aynu qur-aankeena kaga dayanayno inta haddaan kaga baxo maxaynu mawduuca u dooranay waxaan ku xejin doonaa tacriifaat daruuriya erey bixino muhim ah erey bixino inaynu isla fahamno ay laga maarmaan waxaa ugu horeeya waa maxay horta alxuruub asaliibiya dagaaladii saliibiyada waa maxay maxaa looga jeedaa dagaaladii saliibka saliibka horta waa crosska kan ay nimanka reer galbeedku caabudaan oo ay uhaystaan nabiyullaahi ciise calayhi salaam in la salbiyey waxay uhaystaan iyagu nabi ciise in maaragtay saal loo salbiyey oo dabadeedna maaragtay la dilay oo uu dhintay oo dhowr cisho uu mootanaa dabadeedna uu maaragtay soo baxay oo ilaah buu haa iyagu say ka aaminsan yihiine yani dabeedna cirka aaday oo aabihii aaday waxay markaa ka barakaystaan saliibkaasay ka barakaystaan xuruubu saliibiya markaa dagaalada tani waxaa loogu magac daray waa dagaalo duwalka kristanka ay soo qaadeen iyagoo ku maaragtay aasaasku u yahay diin yahay waynu ka hadli doonaa asbaabta xuruubu saliibiya maxaa kalifay aasaasku diin yahay oo aasaasku wuxuu ahaa yani waxa weye maaragtay meeshii maaragtay ilaahay ku dhashay kuna dhintay hala badbaadiyo oo muslimiintu haystaan meeshii ilaahay ku dhashay kuna dhintay hala badbaadiyo waa qodob xujaajta dadka uxajinaya gaalada eh uxajinaya baytulmaqdes dhibaatay muslimiintu ku hayaane habal laga xoreeyo dadkaas asbaabta waynu arki doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala sidaa darteed baa marka aasaasku diin ahaa markay dagaalamayaanna waxay sidan jireen saliibkay sidan jireen yani waxa weye dharkoodana waxay ku toli jireen yani maaragtay ninku hadduu go- sito go-iisa markaa wuxuu ku tolayaa saliibkiibuu ku tolayaa markaas sidaa waca sidaa darteed ayaa dawladihii xuruubu saliibiya ka qayb qaatay aqlabkooda intooda badani weli waxaa baaqi u ah calankii saliibka ahaa waxaynu muxaadaraadkeena ku tilmaami doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala calamadatan hadda ay reer galbeedku haystaan intooda badani meeshay kasoo jeedaan oo meelaha aynu nuqaadka aynu muxaadaraadkeena aynu ka arki doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacala biidn illah ayib xuruubu saliibiya marka waa dagaalada caanka ahaa weye waxay socdeen laba qarni waxay bilaabmeen afar boqol iyo sagaashankii hijri waxayna dhammaadeen lix boqol iyo sagaashan afar boqol iyo sagaashan hijriya markay taariikhdu ahayd waxayna dhammaadeen oo muslimiintu markaa nimanka ay dhulkii ay ka qabsadeen ay ka maaragtay saareen walahi mar la dambaad soo noqon doonaan lix boqol iyo sagaashan markii taariikhda hijriga ahayd waxay ka koobnaayeen dagaaladaasi xamalaad isdaba jooga yani maaragtay weeraro isdaba jooga oo sideed ah sideed weerar oo isdaba jooga labada boqol ee sano marba is soo urursanayeen mar hogaanka ingiriis ha hayo mar faransiis ha hayo mar jarmal ha hayo mar nimanka normandiska la yihahdo ha hayaan dadkan scandinavianka loo yaqaano ciday doontaba hogaanka uhaysee yani waxa weye maaragtay xamalaad markaa isdaba joogo ilaa sideeda ayaa markaa muslimiinta ay kusoo qaadeen xamalaadkaasa markaa waxay caan ku noqdeen alxuruub asaliibiya muslimiintu waagii hore ama taarikhda kutubteena taarikhda markaad akrido kutubtii hore weliba ibnu kathiir oo kale albidaaya wanihaaya iyo kutubtaa markaad akrido xuruub saliibiya waxaa loo yaqaanaa xuruub lfaranji xuruubtii faranjiga xuruub saliibiya ku arki maysa dad canaawinta inaad ka baadho xuruub alfaranji baa loo yaqaan xurub alfaranjina waxay muslimiintu ugu ugu bixiyeen ciddii ugu horeysay abaabulkan gashay ee dagaalada muslimiinta kusoo qaaday ayaa faransiiska ahaa meeshii laga soo abaabulay waynu arki doonaa haddii alla ka dhigo ee shirarka lagu qabta ee ciidamada laga soo abaabulay ee baadariyadu kasoo baxeen ayaa farans ahaa sidaa darteed bay muslimiintu markaa waxay u bixiyeen xuruub lfaranji xuruubtii faranjiga cid allaala iyo ciddii markaa gaala aba markaa muslimiintu waxay u yaqaaneen faranjiga u yaqaaneen ko xuruubtaas marka xuruub saliibiya erebixinahoodu waa intaas weeye caalamulislami sidee buu ahaa intaan lagu soo duulin waxaa muhima inaynu arrintaa fahamno inta aynaan u gelin nataaijtii iyo midhihii ka dhashay xuruub saliibiya waxaynu arki doonaa xuruub saliibiya nimankaas intay soo duuleen inay samaysteen caalam islami sham ay dawlada ka dhex samaysteen trabls ay dawlad ka sameeyeen raha ay dawlad ka sameeyeen ilamaa ay baytulmaqdes qabsadeen oo muslimiinta yani waxa wey maarata cumqigoodii ah ay qabsadeen maxaa kalifay waa in la isweydiiya mudanta oo ummad haziima iyo jab ku dhaco waxa la daraaseeyaa maxaa tolo kalifay waxaynu markaa dib u laabanaynaa taariikhdii muslimiinta ilaa boqol sano intaan iyaga la qabsanin kahor intaan baytulmaqdes laga qabsanin oo xuruubu salibiya aanay bilaabmanin bal ilaa boqol sanaynu dib hadda u laabanayna muslimiintu dad caafimaad qaba oo wanaagsan oo gaalo iska dhicin kara oo maaragtay badbaadsan ma ahaayeen mise iyaga laftooda dhibaata haysatay waktigaas waxaynu u kala qaybin doonaa daraasada aynu muslimiinta daraasaynayno haddii alla ka dhigo laba qaybood mid siyaasi ah iyo mid caqadi aho diini ah haddaynu ku horeyno labaduban maaragtay calaaqa dhabaa markaa ka dhexaysa inay aad iyo aad isugu laalaabtaan wax suurtagala wey haddii aynu ku horeyno ta maaragtay allaha mustacaan caqadigaa haddaynu ka horeyno caalamulislaami waktigaas waxaa hogaanka u qabtay dawlado dhammaantood wada shiica ah dawlado dhammaantood wada shiica ah ayaa caalamulislaami waxay u qabteen hogaanka u qabtay dawladahaasi waxay ka talinayeen yaman waxay ka talinayeen meesha la yihahdo maaragtay allah mustacaan baqdad waxay ka talinayeen yani maaragtay caalamulislami o dhan bay ka talinayeen haddaad soo qaadato masar waktigaas iyo maqrib alcarabi intiisa badan waxaa ka talinayay dawladdii la odhan jiray dawladdii faatimiyiinta dawla alfaatimiya ama dawla alcibeydiya si dadka qaarkood u yaqaanaan waxay ahayd dawlad shiica oo madhabka raafidiga ah haysata oo ahlu sunnaha aada u nacab meeshan la yidhaahdo baqdaad oo caasimadii muslimiinta ah caasimatu lmuslimiin ah waktigaas waxaa ka talinayay nimankii la odhan jiray buwayhiyiinta buwayhiyiintu iyaguna waxay ahaayeen niman shiica iyana waxay ahaayeen niman shiica meesha la yihahdo yaman waxaa ka talinayay dawla saalixiya dawladdaasina iyana waxay ahayd dawlad shiica oo zaydiya ah meesha la yihahdo baxrayn waxaa ka talinaya dawla alqaraamida qaraamidood garanaysana waa nimanka kusoo duulay kacbada oo dabeedna xajarul aswad ka qaatay oo dad badanoo muslimiina ku laayay kumanaan ah oo ninkii watay intuu ka istaagay yani maaragtay albaabka kacbada istaagay yidhi anigaa rabbi ka a meesha ta meeyay rabbiga kacbada tan difaacan lahaa waa firaq musan bay ahaayeen xagga marka caqiidada marka laga eego muslimiinta waxaa u talinaya dadkaas inxiraafsan ahlu sunnihi xaggee jiraan marka ayna ahlu sunna ahlu sunnihi xaggee ka dhaceen ahlu sunnihi waxay noqdeen wax waxaas ku hoos baaba-ay oo iyaga laftooda in badan oo ka mid a caqiidadii ay ka inxiraafeen ahlu sunnaha oo waktigaa ahlu sunnaha waxaa mateli jiray ashaacirada iyo muctasilada iyo dad maaragta khawaarijta iyo dad caqiidadoo lunsan tahay ayaa ahlu sunnaha calankooda waday oo mateli jiray amaa dadkii caqiida ahlu sunnaha watay ee caqiida salaf saalix aaminsanaa dadkaasi waxay noqdeen dad maaragtay iska sheeqay oo laga tamar batay oo maaragtay laga awood roonaaday taasi waa xagga maaragtay caqiidada caalam islami seebuka ko waxaad markaa fahmi karaysaa ummadee shiica u talinayso yani xaalkeeda soo noqonayo ummaday u talinayso yani maaragtay hogaanka ay uhayaan dad munxarifiina oo aanba aaminsanaynba xurmada caalamlislamiga aan aaminsanayn marka waxa weeye see xaalkooda noqonaya waa xaal la fahmi karaya xagga siyaasadda haddaan kusoo laabto waxaan tilmaanay dawla albuwayhiya inay maaragtay u talinaysay baqdaad oo caasimadii muslimiinta ah waxaa laga yaaba qaarkii inaad isweydiisaan oo miyaan khaliif jirin khilaafadii meeda khilaafadu waktiyadii dambe waxaa bilaabmay inay daciif noqotay inay daciif noqotayna waxaa markaa ka dhashay in adraastii ama koonayaashii caalamulislaami ay markaa xukumi kari weyday oo marka ay ka dhashaan kacdoonna ka dhashaan kacdoonnadaasi marka ay iska noqdaan marka dambe dawlada iska noqdaan mustaqila adanaabsi iyo koonayaashu kuma ekaanine waxay bilaabaan marka dadkaasi dawladaha yarar iska noqday khaliifadii ka go-ayaa inay marka caalamul islaamigii kale marka ay weerar intay kusoo qaadaan mid kastaa damco inuu caasimadda qabsado markay caasimadda qabsadaanna maxaa dhici jiray baqdaad waxaa dhici jiray marka inay khaliifka iska daayaan khaliifka waa laga barakaysan jiray la ridi maayo khaliifku waa iska khaliifkiisa waa khaliif cabaasi iyo halkaas iska taagan yahay laakiin yaa dhab ahaan u talinaya nimankaa meesha haystae dawladda kaa dhab ahaan u talinaya ko caalamul islaam markaas siyaas ahaana saas u galay markaasaan waxaa dhacda inay khilaafada iska daciifto meesha la yihahdo marka baghdad waxaa ka talinaya nimankaa la ohan jiray buwahiyiintu buwahiyiintu maxay ahaayeen buwahiyiintu saddex boqol iyo soddon iyo afar taarikhda hijriga markay ahayd ayaa ninkaa la yihahdo axmed ibnu buway oo ay nimankaa buwahiyiinta la yihahdo kasoo jeedaan oo niman shiica weeye wuxuu ninkaasi bilaabay inuu mee dhulka faris loo yaqaano ama dhulka eraanta hadda ay degto inuu maaragtay dawlad ka asaasto kadibna xoog yeesho baqdaad soo weeraro iyadoo markaa aan maarata dagaal badanba ka dhicin u markaa caasimadii muslimiinta qabsado halkaas marka ay markaa maaragtay khilaafada islaamkuba ay hoos gasho dawlad shiica muddo markaa boqol sano ah ayaa nimanka buwahiyiintu ay meesha ka telinayeen boqol sano ilamaa markii dambe iyaga ay meesha ka saareen dawladda dawlad salaajiqa magacaas aad bay noogu soo noqon doonaa dawlad salaajiqa waa niman atraak ah oo ahlu sunno ah oo shiicadii hadda aynu soo sheegnay caalamulislaami oo dhan haysatay ka safayn doona kadibna iyagu bilaabi doona is-hortaaga xuruubu saliibiya in daga nimankaa saliibiyada le lala dagaalamo markaa iyagu bilaabi doona markay nimankaasi markaa shiicada ay qabsadeen baqdaad maxaa dhacay dee wax kala dhici maayaan waxaa markaa dhacaya in markaa madhabkii shiiciga ah la nashriyo ummaddii caqiidada saxiixa lagala dagaalamo yani maaragtay hamigii iyo ummadda muslimiin ay muslimiinta ay qabtay hoos loo dhigo lagu mashquuliyo caqiidadooda baadilka ee saxaabada in la caayo iyo yani maaragtay saxaabadii nabiga in wax laga sheego iyo sida alkamil uu kusoo rarayo saaxiibkiisu saddex boqol iyo koob iyo konton taarikhda hijriga ay markay ahayd waxaa baqdaad ka dhacday ba la yihi wuxuu leeyahy wakataba ashiicatu fi baqdaad biamri mucizi dawla shiicadu waxay maaragtay qoreen baqdaad masaajidadeeda ay ku qoreen iyagoo ka amar qaadanaya mucizu dawla mucizu dawla ninkan buweyhiga ah ee shiiciga ah ee baqdaad ka talinaya ayaa wuxuu la baxayaa laqab nin kastaa naanays buu la baxaya soo khilaafadu khilaafadu naanay naanaysye ma leh iyana naanaysiyay la baxeen ninkan markaa waxaa isaga uu la baxay mucizu dawla ninkii dawladda u ahaa maxay yani maaragtay arkaanta u ahaa maratay waka ninkaas markaa shiiciga ahi wuxuu markaa amray in albaabada masaajidada baqdaad oo dhan lagu wada qoro bilacni mucaawiya mucaawiya lacnadiisa waalkhulafaa athalaatha iyo saddexdii khaliifa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan yani maaragtay waalkhaliifatu alcabaasi laa yaqdiru cala dalik khaliifkii dhammaa ee khulafada muslimiinta ahaa ee cabaasiga ahaana aanu haba yaraatay arrinta aanu waxba ka qaban karin sanadkii xigay maxaa dhacay saddex boqol iyo labiyo konton kamil la wuxuu soo raray wuxuu kitaabka maaragtay kitaabkaa dhana maratay taarikhda alkamil la yihahdo saaxiibkiisu wuxuu soo rarayaa saddex boqol iyo labiyo konton mucusu dawlaha laftiisu inuu amray dadka amray an yuqliquu dakaakiinahum dukaanadooda inay xidhaan wa yubtilu laswaaqa wax alliyaala iyo wixii suuq ay lahaayeenna inay xidhaan waalbayca waashiraac wax kala iibsigina la joojiyo maxaa loo joojinaya wa an yudhiru niyaaxa inay baroor muujiyaan haweenku soo baxaan iyagoo timahooda qaawinaya maaragtay wax madow isa soo mariyey yacni maaragtay beledka ku wareegaya yay markaa u barooranayaan dadkaas cala alxusein ibnu cali xusein ibnu cali sida hadda sheecadaad ka aragteen yaa xuseen yaa xuseynta in lagu hayo halkii muslimiinta lagu soo duulaya iyo maaragtay islaamka in la nashriya lagaga mashquuli lahaa ayaa maaragtay yaa xusein yaa xusein lagu mashquulsan yahay fa facala annaas dadkii markaa dee ilan waa ninka awoodda haystay waa loo hogaansamay wuxuu markaa sheikhu leeyahay ibn alathir walam yakun lisunnati qudratun cala cala almanci minhu likasrati ashiica waliana sultaana macahu dadkii ahlu sunnaha ahaana arrinta haba yaraatee ma aanay hor istaagi karin waxna kama aanay qaban karin shiicadoo fara badan iyo iyagoo markaa awoodda iyo suldada haysay darteed sanada kadib saddex boqol iyo siddeetan iyo sagaashan muslimiintii ahlu sunnaha markaa xoogay melaa waa soo xoogsadeen waxaa markaa dhacday uu sheikhu inu leeyahy ibn alathir fi lkamil fitna dhacday wuxuu leey waqacat fitna bibaghdad bayna sunnati wa shiica ahlu sunna iyo shiicada markaa fitna ka dhex dhacday wastanfarahu bacduhum bacdan qaarba qaarkii kale ay markaa maaragtay yani kooxdooda kale uqayshadeen ilamaa markii dambe culimadii ahlu sunnahayd ee baqdaad joogtay yani maaragtay ay baqdaad ka wada baxsadaan sida abilxamid alisfarayni iyo rag lamid a nimankaa shiicada ahi sidee bay ula noolaayeen khali khaliifka markaa talinaya ixtiraam iyo tixgelin ma uhaya ninka khaliifka waa ahlu sunna cadaasiga ahi maya mucuzi dawla albuwayhi ninkaa waxaa laga soo guuriyaa sida imaam ibnu kasiir uu ku sheegaya bidaaya wanihaaya wuxuu leeyahay ahaana almustakfi kaa markaa khaliifka mustakfi la ohan jiray mustakfi buu ihaanaystay wa amara aljunuuda bishaddihi min cimaamatihi wuxuuna amray ciidankiisa intuu u diray bal cimaamadiisa kusoo xidha uma amara bihi ila sijni dabeedna waa la xidhay walam yazal fiihi xataa wafaatihi kamana zuulin xabsigiisa ilaa uu ku dhintay iyagaa markaa khaliifkay doonaan xidhaya markaasi mid kale ku bedelaya mid kale ku bedelaya mar waxaa dhacday baa la yidhi mar bahaa udawla mid isna la baxay dawladda maaragtay ninkii maaragtay de quruxdeeda ahaa waxaa la yidhi mar maalkiisii yaraaday oo hantidiisii yaraatay ayuu wuxuu u galay khaliifka gurigiisa buu galay isagoo sariirtiisa ku fadhiya ayuu sariirtiisa kasoo dejiyey markaas wax la yaalay wixii guriga u yaalayna ka qaatay ko nimankaasi marka buweyhiyiinta la yidhaahdo ayaa waktigaa markaa meesha la yidhahdo baghdad ka talinayay oo caasimadii muslimiinta ah ko fidnadoodana waxay gaadhay meeshii ugu darnayd zamanka culimadu ay ku sheegaan zaman albasasiri waxaa soo baxay nin la yidhahdo basasiri ninka basasiriga dib baynu taarikhdiisa ka sheegi doonaa insha allahu tacaala wuxuu ninkaasi damcay inuu buweyhiyiinta yani maaragtay oo baghdad haysta ay la midoobaan faatimiyiinta oo iyana shiicaho maaragtay qaahiro haysta khaliifada muslimiinta ee ahlu sunnahana laga takhaluso xataa magaciisa la tirtiro oo markaa la yidhahdo caalam islaami oo dhan waa caalam maaragtay shiicada ay ka taliso allahuma mustacaan alama tasifuun maxay nimankaasi yani maaragtay buwahiyiinta ay caan ku ahaayeen waxay caan ku ahaayeen madhabkooda khatiirka khatarta ee shiiciga ee baatiniga ah inay markaa aada u fidiyaan dadka iyagoo culimadooda ana inay magac u yeelaan ilamaa waktigoodii uu soo baxay culimada shiicadu ilamaa ay hadda ay daliishato kuwooda ugu waaweynay waktigaasay soo baxeen oo dee ninkii markuu dawlad haysto oo tamar iyo itaal hayo oo cid isda maaragtay barbar taagaysa helo yani wax badan bu markaa wuxuu uhelayaa maxay firaaqo uhelayaa wy sida ninka la yidhaha mufiid oo kale shiicadu hadday ku yidhaha maanta ashaykh almufiid baa sidaa yidhi bimacnaa waxa weeye maaragtay waa warkaa waa lagu kala hadhayaa waa halka innaga shaykhulislam ibnu taymiya oo kale iyo imaam shaafici iyo axmed alxambali ay nagaga jiraan ko waxay kaloo nimankaasi caan ku ahaayeen inay mar kastaba fidno dhex dhigaan dadka muslimiinta khaasatan ahlu sunnaha ay aad iyo aad u daandaansadaan oo gardarraystaan waxyaalihii caanka maaragtay qisaskii caanka noqday waxaa kamid ahaa in mar magaalada baghdad la yihahdo inteeda badan ba ay gubatay waa saddex boqol iyo siddeed iyo afartan taariikhda hijriga markay ahayd yani maaragtay oo magaalada baqadeeba ay ku dhawaatayba dhammaanteed inay gubato maxaa kalifaya waa isdagaalka shiicada iyo sunnadu ay markaa islaynayaan isku laynayaan caasimadii muslimiinta dhexeeda ay isku laynayaan waxaa dhacay saddex boqol iyo sagaal iyo afartan hijri markay taarikhdu ahayd oo ku beegan sagaal boqol iyo lixdan miilaadi in xataa maalin jumcadii iyo jamacaadkii magaaladuba ay wada catilmeen oo aan wax jumcaaba aan laga tukanin fidnada meesha ka dhacay darteed waxaa dhacay afar boqol iyo koob iyo konton oo laba sana ka dambaysa ayaamaha ay jumcadii jamacaadku ay cadilmayaan in masaajidada ay ku qoreen lacnu mucaawiyata ibn abi sufyaan ibn mucaawiya in la lacnado wa lacnu man qasama faatimata fatkan iyo ninkii faatimo ka maaragtay ka ka khiyaameeyey oo u diiday fadkigeedii fadkigu waa maxay qisada ood garanaysaa baan filaya faatima radia allahu canha si kastaba masaladu ha ka noqotee markii nabigu dhintay alayh isalaatu wasalaam waxay u timi abubakar markaasay ku tiri waxaan rabaa aabbahay dhexalkiisi nebiguna wuxuu ka tegey bay tiri yani maaragtay beer buu ka tegey beertaasaan rabaa marka inaan dee dhaxalkayga la cesiyo abubakar markaa radi allahu canha wuxuu ku yidhi miyaadan maqal nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaa macaashira alambiyaai laa nuuras maa taraknahu sadaqa haddaanu ambiyada nahay nalama dhaxlo oo waxaanu ka tagnaa waa sadaqo shiicadu marka iyagu waxay aaminsan yihiin abubakar radi allahu canha inuu faadimo ugu diiday yani maaragtay xoogaygaa yare beerta ah cadaawad iyo collaytan oo faadimo u qabo radia allahu radia allahu canhuma markaas waxay leeyihiin yani ay masaajidada ku qoran iyo in la lacnado ninkii maratay faadimo maratay maalkeedii xoogay wa lacnu man akhraja alcabaasa min ashura iyo ninkii cabaas ibn cabdilmutalib shuurada ka saaray isna in la lacnado qisadana waxay tahay cumar ibn khataab radia allahu canhu markuu dhimanayay waa ti uu xoogay saxaaba a doortay oo yidhi idinku waxaa iska soo dhex doorataan khaliifki iska soo dhex doortay cabaasna kuma darin markaasi waxay leeyihin ninkii isna shuurada cabaas ka saarayna isna in la lacnado wa lacnu man nafaa abadarin alghafaari abadar alghifaari ninkii madiine ka fogeeyey oo ka masaafuriyeyna isna in la lacnado tanna waa qiso kaleo waxay uga jeedaan cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu ayaa waxay aaminsan yihiin inuu abaadar fogeeyey abaadar radia allahu canhu wuxuu ahaa nin aada iyo aada u zaahid oo adduunyada aada u nacab saxaabada qaarkood markuu arkay oo dee xoogay waktigaan waa la nimcaysnaa oo adduunkii baa jihaad baa jiray oo gaaladii baa la haniimaystay oo khayr baa jiray fara badan markuu arkay saxaabada qaarkood oo xoogay de malahantiya yeeshay oo hanaaimtii wax ka helay buu ku inkiray markaasuu yihi arrinkaa looma baahna aad iyo aad buu markaa saxaabada maaragta ugu inkiri jiray arrimaha cankaasa markii dambe markaa isagu waa waa iskaga fogaaday oo madiine iyo waaba ka tegey waxay markaa shiicadii ugu aaminsan yihiin cuthmaan ibnu cafaan baa musaafiriyey ko idan marka waxa hal masaajidada markaa waxaa lagu qoray ahlu sunnihi markaa maxay sameeyeen fa aqdama ahlu sunna calaa isaalati hadihi alkitaabaati leylan ahlu sunnihina markaa wixii masaajidada lagu qoray oo dhan ayay marka iyana habeenkii suuliyeen ninkii la odhan jiray amiirkii buweyhiga ahaa ee mucuzi dawla la odhan jiray wuxuu markaa ku adkaystay in maaragtay la soo celiyo manshuuraadkii masaajidada lagu qoray in dib loo soo celiyo waxaa la teliyey wasiirkiisii almulhabi oo ku yidhi war arrinkaa aan iska dhaafno maadaama fitna ay ka dhici karayso laakiin waxaad booskeedii ku qortaa lacana allahu adaalimiina liaali rasuuli llahi sal allau alay wasalam ilaahay ha lacnado dadkii aalubeytka nabiga dulmiyey sala allahu alayh wasalam ko iyo maaragtay mucaawiye isaga in si sariixa loo lacnado laakiin afartan khaliif muslimiintu waa meel culus bay kaga yaalaan oo mucaawiye aanu kaga oolin saa darteed iyaga aan maaragtay si maaragtay doqoni magarataya aynu u lacnadno waxaad marka arkaysaan walaalayaal caasimadii dhammeed ee muslimiintu ay lahayeen bagdaad ahayd xaalkeedu marka inuu sidahay meel saxaabadii lagu lacnadayo oo muslimiinta iyaga isku mashquulsan yihiin inay caqiido nashriyaan oo gaalo iska dhiciyaan oo humuum kala yeeshaan marka dee waxa wey arrinkaasi waa arrin baciid oo fog wey nimanka buwahiyiinta la yidhaha fitanta ay kicinayaan ka sokow waxay caan ku ahaayeen inshaau maraakis inay shiicada maraakis u sameeyaan yacni laga nashriyo madhabkooda culimadooda isugu tagto markaase waxay sameeyeen markaskii alfaadimiya alkaadimiya la ohan jiray daarulcilmi bibagdaad waxay maaragtay allahum mustacaan sameeyeen meelaha ilama ay hadda ay maaragtay cilmiga u aadaan najaf karbana yani waktigoodii waxaa soo baxay xarakadii la ohan jiray xarakatu ikhwani safa yani halka ay muslimiintu ka gaadheen inay diintooda ka fogaadaan caqaa'idka baatilka ay maaragtay ku yani maaragtay aad iyo aad ay udhex galaan waxaa soo baxay waktigaa nimanka la ohan jiray ikhwan safa ikhwan safa maxay ahaayeen waa niman taarikhda muslimiinta aada loogu yaqaano kitaab bay qoreen laga yaaba in habeen dambe kitabka idin keena insha allahu tacaala kitaab bay qoreen kitaabkaas yani maaragtay haddaad akrido yani waxaad odhanaysaa talow kitaabka kan qof diin rumaysana diintu doonaba ha noqdee ilahu diinta kristankaba ha noqdee qof diin rumaysana talow waxa kan ma qoro wax aada iyo aad maaragtay ufog oo muslimiinta diinta kala dagaalamaya oo xaaraamtii o dhan la xalaaleynayo yacni waajibaadkii oo dhanna muslimiinta laga tuurayo ayaa markaa niman caynkaasa soo baxay oo aad iyo aad markaa weliba awood u yeeshay oo ikhwaana safa loo bixiyey kutubna ka tegay oo maaragtay farqo weyn noqday markaa ko alxaasil nimankaasi muddada qarniga ah ayay markaa caasimadii muslimiinta ka telinayeen waxaa nimankaa ka takhalusay dawla salaajiqa salaajiqadu maxay ahaayeen dib aan iyaga udhigan doona haddii alla ka dhigo insha allahu tacala biidni illah halkaasi waa bagdaad oo caasimadii muslimiinta misr oo bimacnaa meelaha ay dee muslimiintu awooddu kuleeyihiin ah waxaynu tilmaannay inay ka telinayeen faadimiintu faadimiintu maxay ahaayeen faadimiintu waa niman shiica iyaguna ama cubeediyiintu haddaad xasuustaan muxaadaraadkeenii aynu ka galnay xurub ondolos waxaynu tilmaanay maqrib alcarabi inuu mar soo galay nin la ohan jiray yani maaragtay cabdullahi shiici asancaani nin yaman ka yimid oo markaa madhabka shiiciga ah ku fidiyey maqrib alcarabi ninkaasi wuxuu aasaas u dhigay dawlad leedaha dawladdii faadimiyiinta dawladdaasi maqrib alcarabi awood ku yeelatay shiicay ahayd masr bay kusoo duushay waan qabsatay muddo aad u fara badan oo dheer bay masr ka telin waa nimanka marka iyagu aasaasay yani maratay jaamican hadda aad taqaanaana jaamic azhar la yihahda magaalada tan caasimada ehe qaahira la yihahdana waa nimanka ay ku abtirsato weeye nimankaas shiicada ah nimankaasi sida walaalahooda kale ayay iyana dee shiico ahaa iyana caqiidadooda shiicada bay fidin jireen oo muslimiinta ahlu sunnaha ixtiraam iyo tixgelintoodna uma aanay haynin ko culamada ahlu sunnahana waa la dagaalami jireen iyagu waxay markaa kuwan buwahiyiinta dheeraayeen waxay sheegan jireen inay aal aalkii nebiga yihiin calayhi isalaatu wassalaam aalkii nebiga inay yihiin oo bimacnaa maaragtay faadime ay kasoo jeedeen saasaa faadimiyiin loo yiri ayay markaa nimankaasi iyagu ay sheegan jireen muslimiintu laakiin waa ku inkirsanaayeen oo waxaa loo yaqaanay nimanan ah maaragtay aal aalubeytkii nebiga aan ahayn inay yihiin baa markaa loo yaqaanay nimankaasi calaa kullin waxyaalaha caanka ay ku ahaayeen iyagana waxaa kamid ah madhabkooda shiicada fidintiisa ka sokow inay aada usoo dhawaysan jireen kristanka iyo yuhuudda aada usoo dhawaysan jireen oo wasiirra ka dhigan jireen wasiirku maha wasiirka hadda aad taqaanaan ee shaqo gaara loo dhiiba ama waxbarashada ama yani maratay shaqo gaara loo dhiiba maya dawlad duwalka caalam islam waktigaa ka jira ninku markuu wasiir samaysto khaliifka ama madaxda ahi macnaheedu waa maxay waa halka hadda uu ka dhigan yahay ra-iisul wasaaruhu isagaa umuurta dawladdaas u dhan gacanta ku haya nimankaasi marka niman yahuudi o maarata christana ayay aad iyo aad usoo dhawaysan jireen wasiirra ka dhigan jireen waxaa ka mid ahaa yacquub ibnu maaragtay kalas waxaa ka mid ah ciisa ibnu nastuur anasrani waxaa ka mid aha fahad ibnu ibrahim annasrani waxaa ka mid ahaa maaragtay zarcata ibnu ciisa wa saacid ibnu ciisa wa sadaqata ibnu yunis alfalaji alyahuudi raggaas oo dhan waxay ahaayeen rag wada yani maaragtay wasiirra ka wada soo maray dawladdaas yani maaragtay shiicada ah maxaad ka sugaysaa marka meel shiicana ka talinayso wasiirkiina yahay maaragtay allahuma mustacaan ummadda u talinaya ama christan yahay amaba yahay maaragtay allahuma mustacaan yahuud yahay waxaa laga yaaba markaad qisaskaa maqashaa inaad yaabtaan oo tirahdaan oo waxaasi macaalim alislaami waktigaa fog ee taarikhdaa dheera miya waxaasi ina soo mareen ee nacam waa ina soo mareen waana waxa saldhigaya aasaaska u noqdo inay markaa ummadda daciifto oo tamar gabto oo dee markaa lagu soo duulo ko bal waxaaba dhacay qiso dariisa alxaafid ninkii faadimiga alxaafid la ohan jiray waktigiisii waa labaatan sano ninkaasi madax ahaa afar boqol iyo shan boqol iyo labaatan iyo afar ilaa shan boqol iyo afartan iyo afar wuxuu ninkaasi samaystay yani maaragtay wasiir buu samaystay christana wuxuuna u bixiyey bal laqabka loo bixiyey fiir hadda sayf lislaam wa taaj lkhilaaf islaamka seeftiisii iyo khilaafada taajkeedii yani taajku waa marada kor laga gasho waba nimaan islaam ba ahayn nimaan islaam ahayn baa muxuu noqday sayf lislaam noqday yani wa taaj lkhalifa noqday duruufta masr ay ku nooleed marka waxay ahayd duruufta caynkaas xaggee bay ka galeen nimanka faadimiyiinta la yidhahdaa yani maaragtay xuruub salabiya xaggee bay ka galeen waxaynu arki doonaa hadii alla ka dhiga insha allahu tacaala xadaraadkeena soo socda biidni illah qudus iyo trabulus iyo raha meelaha ay nimankan christanka ay ka wada sameeyeen dawladaha ka samaysteen giddi waxay ka wada qabsadeen ama faatimiyiinta shiicadaa bay ka qabsadeen ama kaalmeyn iyagu ay kaalmeynayeen sababteed bay maaragtay dhulka u qabsadeen waynu soo arki doonaa muxaadaraadkaas haddii alla ka dhigo biidni illahi tacala intaa waxaa u dheeraa waktiyadaas caalamulislaami ilaahay subxaanahu caza wajal wuxuu ku imtixaamay abaaro iyo majaacooyin iyo balaayo soo maray oo ummaddu markay dee diinteeda ka tagto oo maaragtay ay si kale u dhaqanto ilahay waa imtixaamaya subxana wa tacaala majaacooyinka ay abaarahaa soo maray wax maaragtay laga sheekayn kar maha maqrizi kitaabkiisa annujuum zaahira la yidhahdo wuxuu ku leeyahay isagoo masr ka warramaya hada walghalaa bimisr yani maaragtay waxaa dhacay buu yidhi masr ghalaa ascaartii ay kacday buu yidhi yani xad aan la suuraysan karin xataa anahu jalaa min misra khalqun kathiir ilamaa masr dadka intii badna ay ka qaxeen yani ghalaaga iyo maaragtay sicir barakaa dhacay dartii waljuucu aladi lam yuchad miluhu fi dunya iyo gaajadaas adduunka aan weligeed lagu arag fainahu maata akharu ahli misr dadkii masr deganaa intoodii badnaydba gaajadaasay u dhamaadeen wa akala bacduhum bacdan waa nin waktigaa nool wey qaarkoodna qaarkii kale ayba cuneen buu leeyahy wa daharuu cala atabaakiina anahu dabaxa ciddata min asibyaani waannisaa faakala luxuumahum wa baacaha bacda an tabakaha ilamaa dadku ay isu sheegeen oo caan ay noqotay kuwan hilbaha iibiya qaar ka mid ihi inay carruurta iyo dumarka gowracaan hilibkoodana cunaan dadkana ka iibiyaan xagee ka dhacaysaa waa baqdaad waa waa misr oo maaragtay qaahira oo meesha ka dhacaysa ko arrintaasi waxay ku kooban tahay shacabka iyo dadweynaha maya xataa waxay gaadhay umaradii wuxuu leeyahay maqrizi laftiisu uma aala alamru ila anbaaca almustansir kulama fii qasihi min dakhaa'ira wa hiyaada wa asaas ilamaa ninkii faadimiyiinta u talinaya mustansir la ohan jiray uu gaaray inuu wax alla yaalay wixii gurigiisa yaalla iibiyo wa saara yajlisu calaa xasiir oo marka uu noqdo inuu dariin ku fadhiisto dariin inuu ku fadhiisto waxaa laga yaabaa qaarkeen markaynu maqalno inuu dariin ku fadhiisto inaynaan aada u fahmin waaqaca ninkaas marka hore ku noolaa qaarkood iyagu iska dhaaf waxay ku nool yihiin gabdhahooda markay guurinayaan waxay ku dari jireen uluuf yani maarata mi-aad boqolaal maha kumanaan awr iyo fardo iyo baqallo isugu jirta oo bimacnaa maaragtay xuli iyo maaragtay dahab iyo waxaas saaran yihiin yaa gabadhaa lagu gelbinayo ninkii caynkaa maanta muxuu ku fadhiyaa calaa xasiir wax kale ma hayso dariin buu ku fadhiyaa wa tacadalat dawaawiinuhum ilamaa ninka ay xataa cadilantay dawaawiintiisi wax uu kala qoraxisa o waayey wa dahaba waqaaruhu oo odaynimadiisii ay tagtay ila waa niman waxma haysana wa kaanat nisaau lqusuuri takhrujna naashiraatin shucuurihim oo haweenku markaa gurigiisa ku jira ay soo baxaan iyagoo tima qaawan oo qaylinaya oo leh aljuuca aljuuca baahi baan haysa baahi baan haysa nimankan la yidhaahdo faatimiyiintu caynkaasay ahaayeen masarna markaa xaaladeedu hadday siyaasad tahay iyo hadday caqiido tahay iyo hadday nolol tahayba xaalka caynkaasaa lagaga noolaa meesha la yidhaha sham maxaa ka jiray faatimiyiinta iyaga laftooda waxaa ka takhalusi doona nimankaa la yidhaha salaajiqada ayaa aada iyo aada u daciifin doona aakhirkana dawla dawla zankiya oo aynu arki doono iyadana ahlu sunna ah ayaa sii raacin doonta insha allahu tacala sham maxaa ka jiray dimashik waxaa maaragtay ka talinayay nimankan la yihahdo faadimiyiinta nin wakiil u ah ilamaa markii ugu dambeysay isaga uu maaragtay ay dawla dawla salaajiqa nimanka salaajiqada le atract la yihahdo ahlu sunnaha ahi ay marka intay kusoo duuleen ay yani maaragtay meesha ka saareen ilamaa maaragtay waktigaa laga gaadho shiica markaa ka talinaysay nimankaasaa maratay madax ka ahaa maxaa ka jira iyadana dimashik dimashik iyana waxaa baqdaad iyo masar ka jira un baa iyana ka jiray xataa halaaga iyo maaragtay maciishada cii cidhir gasha iyo maaragtay nolosha xumaata xataa waa ka jirta bal hadda dhegeyso yani maaragtay qisadan taarikhigahe lasoo raray ibn alqalani si uu soo rarayo waa ninka iskale kitaabkan la yihahdo dailu taarikhi dimashk dimashk keliya taarikhdeedu ka warramaya wuxuu leeyahy sanadku markuu ahaa afar boqol iyo lixdan iyo sideed hijiriya ishtada kalaa-ul ascaar waa waktiga hadda aynu masar ka sheekay lafteedii wey sicirkiiba aada u darnaaday bu irfay dimashk wa cudimat alaqwaat cuntadii baa la waayay hadal dheer buu taxaya wuxuu leeyahy wadara annaasu ilaa akli lmaytaat ilaa dadku markii dambe ay ku khasbanaadeen inay baktiga cunaan bal wa akala bacduhum bacdan ilaa markii dambe qaarkoodba qaarka kale ay ay cunaan waa xaalo khataraho waa xaalo aynaan majaacada iyo gaajadaa jirto waa wax aynaan marna caqligeena iyo maskaxdeenna aan kusoo dhici karaynin meesha la yihahda xalab faatimiintaa ka telinayay caalam lislaami yeman waxaa ka telinayay nimankii la ohan jiray saynu soo tilmaanay bimacnaa maaragtay waxaa ka telinaya dawla salaaxiya oo bimacnaa ahayd iyadana shiica ahayd caalam alislami marka guud ahaan caalamka caynkaas ayuu ahaa ee duruuftiisa ay sidaa tahay siyaasadiisa yani maaragtay shiica haysato oo khaliifku aan wax uwada lahayn noloshiisa hadday tahay ay dadku sidaa u liitaan arrinka caynkaasa marka dunida sidaasi miyaan isaga diyaarsaneen marka in la qabsado lagu soo duulo waa duni isaga diyaarsan waa duni isaga diyaarsan waktigan waxa aada iyo aada u fiday oo aan mulaaxadaynaya firaqda lunsan sida cubeydiyiinta buweyhiyiinta qaraamidada yani maaragtay nimankaas aad bay waktigaa ufidsanayeen oo iyaga awoodda lahaa o dee caalam islaamida haystay waxa aanan wax ka sheegay nimanka la yihahdo qaraamidadan iyana nuqdayr ka odhan doonaa insha alla qaraamida xamdan ibnu qurmud nin la yihahdo ayay kasoo jeedaan aslan saddex boqol iyo toddobiyo toban taarikhda hijriga markay ahayd ayay dawlad ka asaasteen dhulkaa la yihahdo baxrain waa nimanka marka awoodda yeeshay xijaas oo dhan qabsaday wakti ilamaa baytul ila ay kacbada yimaadaan oo marka ay muslimiin ilamaa soddon kun oo qof ay ku laayaan waxaa la yihahdaa jazaak allah khayr muslimiin soddon kun oo qofa ayay ku laayeen kacbada iyo iyo hareeraheeda soddon kun oo qof yani waa waxaalad aad iyo aad u khatira wey waata uu maaragtay istaagayo amiirkoodii abu dhaahir la ohan jiray ibnu kathiir markuu taarikhdaa soo rarayo wuxuu leeyahy wa jalasa amiiruhum abu dhaahir lacanahu llah uu lacnadahay mar hadduu lacnadayna macnaheedu waxa weye islaamnimaan u ictiraafsanay qaraamidadana waa firqadaha lagu kulansanya ahlu sunnuhu ay ku ijmacsan yihiin bismillah inaanay ku jirin daa'irada muslimiinta aanay ku jirin ko ninkaas albaab kacbadu istaagay markaasuu yihi ana allah ana akhluqu lkhalqa ibnu kathiir baa soo raray anigaa ilaahay ah khalqigana anaa abuura buu leeyay meeye rabbigii difaacanayay maaragtay kacbadatan ee soo diray tayran abaabila soo diri jiray xaguu aaday buu leeyahay maanta ibnu kathiir marka wuxu lehy raximah llah walam yucajil illahu subxaanahu watacala calaa cuquubati haulaai lmulxidiin ilahay subxaanahu watacala cuquubo uma soo dejin nimanka mulxidiinta ah kama cajalaha calaa asxaabi fiil sidii asxaabulfiilka cuquubadooda loo soo dedejiyey kuwan looma soo dedejin wa hum nasaara iyagoo weliba asxaabulfiilku ay nasaare ahaayeen kuwanna waa mulxidiin wahaulaai sharun min alyahuudi walnasara walmajuus kuwan aan cuqubada loo soo dedejinna yahuud iyo nasaaraba iyagaa maaragtay ka shar badan sheikhu markaa wuxuu sheegaya taxliila wuxuu leeyahay ama bacda nuzuuli shariica markay shareecadu soo degtay oo muslimiinta jihaad la amray faallahu subxaanahu yuriidu min almuslimiina an yudaaficuu canha ilahay subxaanahu caza wajalla muslimiintu wuxuu ka rabaa inay kacbada difacdaan dayran adaabiil lasoo diri maaye muslimiintaa laga rabaa inay iyagoo kacbada difacdaan a wa an yucadimuuhu inay weyneeyaan wa yusaaricu lkufra wa ahlahu gaalada iyo ahalkeedana marka ay la dagaalamaan albidaaya wanihaaya iyo sheekh ibnu kathiir raximah llah oo markaasaa kusoo raraya iyaga laftooda qaraamidada nimankaas salaajiqada la yidhaahdo ilaahay khayr badan ummadda muslimiinta ha ka siiye ayaa iyagan aqri ka takhalusay ko waxaad marka arkaysaan walaalayaal caalam islaami caalam caynkaasi inuu ahaa yani maaragtay caalam xataa kacbadiisa aan difaacan karin inuu ahaa caalam khaliifkiisi aad difaaci karan inuu ahaa caalam ma aragtay allahu mustacaan sunanimadiisii iyo caqiidadiisii iyo saxaabadii aan difaacan karin inuu ahaa caalam caynkaasuu noqday oo muslimiintu marka ay saa iyo saa aadkaas ay u daciifsan yihiin naaxiyad kastaba arrinkaasi marka yani marka wuxuu ku ku fahamsiinayaa in markaa jab yimaada inuu markaa sahlan yahay innaga marka caalam islami bal hadda fiiri hadda maxaa gaala inoogu soo duushay oo maanta inoo haysataa maxay gaala inoogu soo duushay inoo haysataa caalam lislami maanta shiica ma haysato laakin caalam lislami calmaniya haysato nimankan seculalismka iyo madaahibta khatartaa aaminsan ee aaminsan diinta iyo dawladda hala kala saaro nimankaasi caalam islami hadda ka taliya ilama iyo isticmaarku markuu ka guuray dunida muslimka ilama iyo hadda nimankaasaa la inooga tegay iyaga un baa maaragtay inoo taliya qof islaama oo ilahay diintiisa rumaysan oo shareecadii inuu soo celiya raba haddii la arko maxaa la samaynaya waa la isugu yeehanaya gaala waxay u sabri kari weydi u dulqaadan kari weydi lixdii belooda maxaakimtu ay xamar joogeen yaa loo dulqaadan waayo oo united nationku waxaan lagu sheegayaa ka hadlay oo la yidhi meeshaa khatar baa kasoo socota ilamaa iyo madaxweyne ku-xigeenkii maraykanku dhiig jeeni aad baan uxasuustaa uu yidhi soomaaliya waxay khatar ku tahay amniga caalamka hadalkaa qaarkiid inaad dhegaysateen baa laga yaaba soomaaliya khatar bay ku tahay amniga caalamka oo maxay haysataa khatar ku tahay amniga caalamka iyadaaba maaragtay soddon sano is cunayse iyadaaba soddon sano is cunayse maxay amni caalam khatar kaga tahy macnuhu marka waxa weeye yani waxaa la rabaa keliya in caalimulislaami sidaa noqdo markaa diyaar u ahaado dawlad maanta isdifaaci karaysa nimankan calmaaniyadu waxyaalaha khatarta ay sameeyeen waxaa kamid ah inay ummadda kala dagaalameen ruuxuljihaad ummaddii goormaa udambeysay goor jihaad looga warramo aljihaadu fi sabiili illahi ayna huwa ma jiro waa lala dagaalama waxa la yidhi waxaan hadda looma baahna tadaruf baa lagu sheegay hadda irhaab baa lagu sheegay culimadi baaba hadda qaarkood ka baqayaano haddiiba ninku uu damco inuu jihaad ka hadlo kaanama inuu jihaadka laftiisi gelayo waa inuu isa soo diyaariyo oo keliyaha soo adkaysto oo yani maaragtay waka masaajidada haddii mararka qaarkood jihaad laga hadlo waxaa laga yaaba dadku inay istiraadaan war masalada amni khatar tahay oo yani maaragtay dhibaato inoo keentaa waa ilahay diintiisa wey subxana casa wajel heerkaasaa la gaaray rucub iyo cabsi iyo maaragtay baqdin muslimiintu ay gaareen xurubu salibiya maxaa sababay xurubu salibiya sababta koowaad sabab diina bay ahayd sababka koowaad sabab diina bu ahaa muxaadaradeena soo socotaynu kaga hadli doona hadii alla ka dhigo insha allahu tacala baaderigii calanka uqaaday xurubu salibiya xurubu salibiya nin baaderiga calan uqaaday maaragtay waxaa lagu shiray meesha la yihahdo maaragtay allahuma mustacaan faransa magaalo ku taala lagu shiray halkaasa markaa lagu go-aamiyey in muslimiinta lagu soo duulo xamladii koowaadna halkaasay asaaskeedu ka timi muxaadaradena soo socotaynu kaga hadli doona insha allahu tacala ko markaasaa waxaa la sameeyey in qof kasta oo bimacnaa dagaalkaas ka qayb gelaya inuu ama saliib isku sawiro ama uu dharkiisa saliib ku talo calamada lagu dagaalgelayo waddan kasta calamka ay ku dagaalgelayaan inuu noqdo calan saliiba keliya un inay u kala duwanaadaan midabada yani maaragtay calamadu iyo saliibka midabkiisu inuu kala duwanaado laakin kaal in maaragtay saliibkaa lagu dagaalgalo dawladaha weli calankii ay waagaa ku dagaalgeli jireen wata waxaa kamid a igland calankan aad aragteen cad saliibka maaragtay casaanka dhexda kaga sawiran yahay waa kii ay wateen ay samaysteen waktiga muslimiinta lagu soo duulaya laakin waxaynu ka warrami doonaa dawlad kastaba jarmalka ha ahaato faransiiska ha ahaato ingiriiska ha ahaado scandinaviankan hadda aan ku nool nahay haba ahaadaane xamlaadkaas sideeda xamlo kasta gooni baynu uga hadli doonaa insha allahu tacaala markaasaynu tilmaamaynaa aasaarta ilama iyo hadda ay dawlad kastaa ka wadato xamlaadkii waaga ay qaadeen sababka sabab diiniya buu ahaa waxyaalaha ay marmarsiyaha ka dhigayeen wuxuu ahaa qabrigii masiix ha la badbaadiyo masiixa qabrigiisa ha la badbaadiyo oo waxay iyagu u haystaan nabiyullahi ciisa alayhi salaam markii la salbiyey kadib inuu dhinto oo la aasay oo kaniisadan ayagu ku sheegen kaniisat lqiyaama oo hadda bayt almaqdes ku taalla inuu halkaa kasoo kacay markaa sad cisho kadib oo xiwaariyiintiisi la hadlay dabeedna cirka uu aado ila maaragtay aabihii aaday waxaasay sheegaan ko yani culamadeena muslimiinta ahlusunna waxay yidhahdaan ummadda waxa ugu caqli xun ummadatan kristanka la yidhahda ummad ka caqli xuna ma jirto sheekh ibnuqayim aljawsi gabay buu leeyahy aada u cajiib badan uu nimanka u tirinayo acubaada asaliibi lana su-aalu nuriidu jawaabahu min kulli waaci halkaas gabayga wuxuu ka bilaabayaa maaragtay maaragtay beydkaasu ku bilaabaya uu leeyahay war kuwan saliibka caabudayo su-aalaan idiin haynaa iyaa ka jawaabaya su-aalaha markaa soo darxinaya waxaa ka mid a haddiiba ilaahay dhintay oon la aasay war adduunkan yaa maamulaya saddexdan cisho yaa maamulay yaa adduunkan maamulay ila qoraxdu waa soo baxaysay oo waa dhacaysay oo waka iyagu waa iskhilaafsan yihin qaar waxay odhanayaan dee aabihiisaa maamulayay ayib oo isagay aabihii miyaana isku mid ahayn soodinka nale waana isku mid waana kala mid miyayna isku mid ahayn odaga laftiisa miyaanu dhiman markiina ku dhintay alxaasil calaa kullihim niman aad iyo aad u caqiida xun oo caqli xun wey nimankaasi waxay marka aaminsan yihiin in maaragtay qabrigii masiix la badbaadiyo ba horta kamid ahayd waxaa kaloo kamid ah inqaadu almadina almuqadasa bayt lmaqdes ay uhaystaan madiina muqadasa inay tahay magaaladan la badbaadiyo ta'miinu turuq lxujaaj xujaajta ama nimankaas soo xajinaya maaragtay ka imanaya caalamkooda in wadooyinka ay marayaan loo maaragtay loo nabadgeliyo yani maaragtay asbaabtaas asbaabheed waxaa kaloo jirtay asbaab siyaasina waa jirtay oo nimanka kani christanka ahi ee soo duulaya laba arrimood baa isugu darsamay waktiyadaas labada arrimood isugu darsamay waxay noqdeen horta inay nimankii reer galbeed ahaa qabaa-ilkoodii oo dhan waktiga ay wada christan noqdeen waxaad la socotaan muxaadarada dambe aan ku sharxi doona haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala nimankan la yihahdo scandinavianka iyo qabail germaniya dadkan germanka la yihahdo iyo dadkan qabail almajariya majar hungary dadkan la yidhaahdo saddexdaa qolo inay cawaam ahaayeen muddo fara badan oo christannimada ay kaga dambeeyeen kuwa kan faransiiska iyo yani maaragtay ingiriiska iyo sbanishka iyo talyaaniga inay christannimada kaga dambeeyeen waktiyadaas marka waxaa dhacay inay midoobeen oo dhammaantood ay wada noqdeen christan awoodoodii marka ay isu wada muuqatay markaasi awal iyagaa islayn jiray oo maaragtay isku maqnaan jiray oo aan ka sheekayn doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala bal magaalooyinka aadka isu difaaca waktiyadii ay iyagu islayn jireen aadka isu difaacay ayaa agtooda muqadas ka noqdo oo caasimada laga dhigay dublin oo kale iyo baris oo kale iyo maxay caasimada u noqdeen oo maaragtay faransa maxay baris caasimad ugu noqotay yani waxay caasimad ugu noqotay dadkaan hadda inagu aan la nool nahay ee danishkan iyo norwegiankan iyo nimanka la yihahdo swedishka ayaa mar aad iyo aada yurub u qasay qarniyadii dhexe ilamaa ingiriiska qabsadeen oo faransa qabsadeen oo adduunkaas o dhan sii jiidheen ilama ay soo gaadheen yani maaragtay sbain ay soo gaadheen oo ka qayb qaateen dagaalkii muslimiinta maaragtay allah mustacaan ay kula jireen yani maaragtay christanku ay kula jireen ay ka qayb qaateen alxaasil waktiyadaas waxaa markaa dhacay in nimankaasi ay giddi yurubianka ay christan wada noqdeen ayib taariikhda nimankan inagu soo duulaya xaalkoodu sidee buu ahaa innaga xaalkeenu hadda daciifa xaalkoodu iyagu sidee buu ahaa waa muxaadarada baan kaga hadli doonaa insha allahu tacala marka kusii degdeg maayo alxaasil nimankaas marka awoodooda ba horta muuqatay mar haddii awoodooda muuqatay waxay markaa damceen inay tawasuc sameeyaan marka isfidiyaan midda kale waxay dareemeen khatar muslimiinta kaga soo socota haddaad xasuusataan macrakadii zallaaqa la ohan jiray ee yuusuf ibnu tashmin iyo dawladdii muraabidiyadu ay la gashay ee maaragtay sbanishka ay la gashay oo ku jabisay waktiyadaasay dhacday waxaa kaloo maaragtay dawladdii baysintiyada la ohan jiray dawla baysintiya la yihahdaa jirtay oo greega iyo turkida iyo ka dhexaysay wala marka dambe turkidu islaameen oo maaragtay muslimiintu ay la dagaalami jireen waa nimankii qustantiniya laga qabsaday magaaladan hadda muslimiintu ay u bixiyeen yani maaragtay istanbul loo bixiyey ko nimankaasna dagaal baa waktiyadaa lala galay khatar bay ku jireen waxay markaa dareemeen awoodna inay leeyihiin muslimiintii inay si usoo baraarugayaano ay meelaha qaarkood adraafta qaarkood ay ka dagaalamayaan adraafta qaarkood yani barbarku ay ka dagaalamayaan dhulkan maaragtay sbain turkidu ay maaragtay aada cidhid usoo geliyeen maaragtay baysantiyada caalam alcarabi isagu haba iska kala daadsanaado oo shiicadu haba ka talise arrintaa ka hortegeeduna sabab buu ahaa baa la odhan karaa waxaa kaloo asa asbaabta kamid asbaab iqtisaadiya waxaa waktiyadan niman ku dhacay fakri aada u daran gaajo aad u daranna waa asiibtay markaasi iyaga iscuni gaadheen markaasa caalamulislaami markaa wax loo soo doontay in markaa la bildhaqaysto saddexdaas sababoodi guud ahaan waa saddex sababood sabab siyaasiya iyo sabab iqtisaadi iyo sabab diini ah waa saddexda sababood ee ilama ay hadda sababaya dagaalka inaga nimanka inaga dhexeey sababu waa diin oo diintaada lagugula dagaalamaya sababu waa siyaasad oo in dhulkaaga lagu fido oo la qabsado oo lagu taliyaa la rabaa sababna waa dhaqaalo waxaad haysto in lagaa qaada la rabaa ko maxaa ka dhashay xuruubu saliibiyadii labada boqol ee sano socday maxaa ka dhashay nataaijtu waxay u kala kacayaan laba qaybood nataaij awali ah oo nimankaasi xamladii uhoreysay ay soo qaadeen horta waa waa waa maaragtay qayb ka mid a waa lagu jabiyey laakiin qaybtii labaad ee xamladaas aynu arki doonno way ku guulaysteen markii ugu horreysay muslimiinta fooda dareenba waa guulaysteen baytulmaqdes bayna ka qabsadeen dhowr dawladoodna caalam islami dhexdiisa ay ka sameeyeen taasi horta natiija ay noqotay natiijada labaad waxay noqotay inay masar ku duulaan oo masar sham oo dhan qabsadaan masarna ay markaa tahdiid iyo khatar geliyaan ilamaa macrakada u dambeeya ee lagu jabin doona ay ka dhici doonto meel u jirta qaahira wax yar u jirta nati- nataaijta ka dhashay nataaijta caynkaasay noqdeen aweliga ahaa laakiin nataaijka yani maaragtay muddada dheere kadib soo baxay waxay noqdeen muslimiinta inay baraarugaan oo halkii dawlado shiicahi ay ka jireen dawlado sunniyihi inay soo baxaan dawlad la yidhaha dawla salaajiqa turkidu hogaaminayaan dawlad la yidhaha dawla zankiya oo turkumaanku hogaaminayaan dawlad la yidhaha dawla s- maaragtay salaaxiya oo nimanka la yidhahdo akraadu ay hogaaminayaan salaaxudiin alayubi dawlad la yidhaha dawla maaragtay almamalik oo niman isu tegay oo maaragtay aqlabkooda ay sheeshaan iyo xaggaa ka yimaadeen gidigoodna wada sunni ah dawladahaasaa markaa dhashay oo maaragtay dawladihii shiicada ahaa ee caalam islaami ka talinaya dhammaantood ka wada takhallusay dagaal ku qaaday baqdaad qabsaday qaahiro qabsaday yacni nimankii maaragtay christankaa soo duulay dagaal dib ugu qaaday laba boqol oo sana haba ku qaadatee markii dambe yani waxa way maaragtay dhulkii o dhan ka sifeeyey baytulmaqdis ka sifeeyey sham oo dhan maaragtay ka sifeeyey nataaijta ka dhalatay maaragtay aakhirka najaarka caankaas ay noqotay oo khilaafadii marka ay usoo laabatay haybadii khilaafadii muslimiintu ay marka haybadii usoo laabatay awoodda muslimiintana marka ay yeesho cunsurka turkiga ahi oo awood fara badan yeesho taasina akhirkii ay keentay khilaafadii cabaasiyiinta carbeed in ay lagu bedelay khilaafo turki oo khilaafa cuhmaaniya ah nataaijta markaa maaragtay allah mustacaan la taaban kare markaa xurubu saliidiya ka dhalatayna nataaijta caynkaas ayay noqotay kadibna marka ay soo baxday cuqdad weyn iyo colaad weyn oo nimanka christanka caalamulislami ay u qaadeen oo marka ay dib isu soo abaabulaan oo markaa ay dib uqab khilaafada cuhmaaniyada la ridi doono isticmaarku caalam islami qabsan doono yani maaragtay ila maayo lixdameeyadii iyo kontameeyadii iyo wixii loo gaadho markaa laina leeyahay xorriyad baa layna siiyey inagoo markaa inagu maratay layna kala qaybqaybiyo khilaafadii laynaga tuuray dawlado yar yar iyo maaragtay qabaa'il yar yar iyo waxa laynoo kala qaybqaybiyey nataaijta markaa ka dhalatay xurubu saliibiya nataaijta caynkaasay noqotay xurubu saliibiya maxay cilaaqo la leedahay wadciga hadda maanta jira muxaadaro kamilaynu ka dhigi doona haddii alla ka dhiga insha allahu tacala laakin waxaan rabaa laba nuqdo keliya inaan tilmaamo insha alla nuqda waxay tahay asbaabta xuruub saliibiya kaliftay waagii hore iyo asbaabta maanta gaala iyo islaam u dagaalamayaan horta waa hiya hiya iyadi iyadi wey dadka qaarkood waxaa laga yaaba maanta inayna yidhahdaan muslimiintu hadday xikmad isticmaali lahaayeen iyo caalamka haddii maaragtay lala hadli lahaa iyo maraykanka haddii maaragtay la iska maslixi lahaa iyo yani maaragtay waxyaala caynkaas hadii la samayn laha waa layna dayn lahaa war lagu dayn maayo in lagu daayo lama rabo nin baa wuxuu aaminsan yahay dhowr boqol oo sana ka hor inuu kaa adkaaday dhulkaangana kaa qabsaday adigoo madaysana ku qaybqaybiyey haddana rabo weli inuu kusii kala qaybqaybiyo kuna haystuuna rabaa khayrkaagana cuno adigana kuu taliyo ninkaas marka war iska kay daa oo maaragtay iska kay fasax dee kugu dayn maayo taariikh wuxuu ka duulayaa cariiq ah oo boqolaal sano soo socotay buu ka duulaya adna waxaad rabtaa maanta inaad taarikh cusub bilowdo aad tidhaahdo yani maaragtay anigoo hadda maaragtay labadii kun jooga ayaan siyaasad cusub samaynaya waxaa lagaa yeeli maayo qodobka labaad wuxuu yahay xuruubu saliibiya waxay ka faa'idaysteen nimankan duruus bay ka qaateen duruusta ka qaateen waxaa kamid ah in umamkii muslimiinta la daraaseeyey oo la yidhi niqaadka quwadoodu xaggee wey xaggee bay ka xoog badan yihin ma dadka adraafta xoogga muslimiinta ah mise dadka cumqiga ku jira xoogga muslimiinta ah waxaad la socotaan yani maaragtay caalamulislami markii diinta la nashrinayey hadday ondolos tahay dadka ku duulay barbar bay ahaayeen qarnul afriqi dadka dagaalka aad kuga qayb qaatay islaamka fidiya dadkan soomaalida la yihahday ahaayeen dadka christanka kasuuliyey dawladoodii xooga badneed dawlad bysantiya la ohan jiray waxay ahaayeen akraad iyo turki iyo nimanka sheeshaanka la yihahdo waan arki doonaa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala muxaadaraad mufasal aynu ku arki doonaa dadka marka waxaa loo bixiyey dadkii atraafta aad iyo aad ba had iyo goor isha loogu hayaa aadna iyaga waa loo kala qaybiyey qaarkoodna intooda badan dawladba looma ogolaanin inay dawlad yeeshaan xataa calmaaniyaba ha noqotay looma ogolaan barbarkao kale waad aragteen sida loo galay aad baa loo ciqaabay ciqaab waxaa lagu dhuftay yani maaragtay loogu talagalay inaan weligood dib usoo kicin waxaa lamidan dadkan leeyahay kurdida oo kale dawla zankiya yani dawladii kurdida ee xuruub saliibiya aadka u maaragtay muslimiinta u difaacday ee salaajiqada xukunka kala wareegtay ee kaliftay salaaxudiin alayubi inuu si sahla baytulmaqdes u qabsado dadku salaaxudiin unbay maqlaan lakin ummadaha kale ma yaqaanaan salaaxudiin alayubi inuu si sahla baytulmaqdes u qabsadaa waxay ahaayeen dadka kurdida bay ahaayeen ilahay subxaana caza wajalla muslimiinta khayr badan ha ka siiyo iyagana waxa weeye maaragtay waxaa loogu talagalay inaanay dib dambe usoo kicin waa la qaybqaybiyey ishaana aada loogu hayaa diintana waa lagala dagaalama waxaa lamid dadkan sheeshaanka la yihahda haba iska yaraadaan cunsur yar ha noqdo laakin waa cunsur aada uga qayb galay saynu arki doono dagaalka xuruub saliibiya dadka marka iyaga cumqiga degan ummadda carabta u badan haddii laga ilaaliyo baa istraatiijiyadda gaaladu ay aada u fahmeen waxay awood ku leeyihiin adraaftooda iyo walaalahooda muslimiinta haddii laga ilaaliyo in si sahla loo kala qayb qaybin karo weliba la gadan karo oo maaragtay dad diinta hadday ka tagaan aada u dullooba inay yihiin waynun arki doonaa carabi xurubu saliibiya waxay ka gashay meel aada u xun taarikhda marka la daraasaynayo meel aada u xun bay ka gashay dadka shiicada noqday ee dabadhilifka intooda badan noqday ee saynu arki doono maaragtay gaalada taageeraya ee u kala tartamaya waxay noqdeen ummadii cadbeed waktigaas nasalu ilah alcafwa walcaafiya dadka islaamka difaacayay ee islaamka u dagaalamayaan waktigaa waxay noqdeen dadkii cajamta ahaa turkumaanka iyo turkida iyo yani maaragtay nimanka la yaraha sheeshaanka iyo kurdidu haba waagood bateen idan waxaad arkaysaa marka caalamku maanta sida uu yahay inaan wax iska bedelay jirin haba yaraatee keliya oon muslimiintu inaanay taariikhdooda aada u fahmin taariikhdooda akhrisanin sida loola dagaalamayo lucbada meesha ka socoto aanay fahminin looguna talagalay weligood inaanu isfahminin awoodooda inaanu isqabsanin lakin ilahay baa subxaanahu caza wajala muslimiinta nasriga siin doona wax kastoo gaala ay samaysana walcaaqibatu lilmuttaqiin muxaadaradeenu marka waxay ahayd muxaadarad maaragtay aynu ugu talagalnay inay muqadimo inoo noqoto si aynu marka ufahamno yani maaragtay xamalaadka kan iyo aanay inagu cusbaan salaajiqa maxay tahay oo yani maaragtay buwahiin maxay yihiin oo caalam ulislaami maxaa mar keliya loogu soo dulo loo qabsaday si aanay maaragtay inoogu cuslaanin ufahamno waa inaan markaa garano waaqaca kalifay innaga soomaali haddaan nahay maanta maxaara mar kale intay soo durdurisay ina qabsatay dadka qaarkood waxaa laga yaaba inay yidhahdaan maxaa aada loogu difaaci waayey oo maaragtay aynu xoog isagaga dhicin weyn iskama dhicin karno waayo waxaynaan iskaga dhicin karaynin asbaabtii aynu wax iskaga dhicin lahayn ma hayno diintii ma hayno in yaroo ilahay naxariistay mooye midnimadii iyo waxdadii ma hayno in yaroo ilahay unaxariistay mooye yani maaragtay maxaad marka awood ku yeelan kartaa haddaad ba tafa maarata saaxibu tafaruq aad tahay oo qofka walaalka aadan wadan karin in yar haddaad ku inkirto inaad ka cararto oo aada la dagaalamto mooye aadan caqli kale iyo wax kale aadan hayninin see marka u adkaan karaysa si yar baa markaa sahla ayaa markaa cadow ku cunaya muxaadaraadka waxaa loo bahanya markaa taariikhda inay inoo noqon duruusan ka faaidaysana insha allahu tacala dhammaanteen bihada wajazakum allahu khayran wbaaraka allah fikum asalamu calaykum waraxmat ullah muxaadaradeena labaadna waa yawm alaxad iyo bacda salaati almaqrib insha allah iyo bidaayat alxurub asalibiya subxaanaka allahuma bihamdika